haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii wicitaanka dhegaystaha iyo sahre cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan dunida marka dal uu doorasho qabanaya waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga hadlo ayaa ah amniga soomaaliya oo wakhtiyadan dambe ay ka dhacayaan weerarada al-shabaab ee joogtada ah inkastoo sidii hore aysan ahayn sida dadka qaarkood ay sheegayaan haddana amnigu waa ahmiyadda koowaad hay-adaha amniga ee soomaaliya haddaba siday ugu diyaargaroobayaan doorasho xasilooni ku dhacda ah oo amnigeeda si weyn loo adkeeyo waxaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan uu noqonayaa qodobka aan ku eegi doono oo dhegaystayaasha fursado ay u heli doonaan in ay martida barnaamijka su-aalo ku weydiiyaan waxaana barnaamijka marti igu ah toddobaadkan afhayeenka ciidamada booliiska soomaaliyeed gaashaanle sadiiq doodisho ee soo dhowow sadiiq ugu horeyntii kusoo dhowo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha
waa mahadsan tahay walaashay saare cabdi axmed iyo dadiyaalkale barnaamijkaada mahadsantiin waa tahay aad ayaan kugu mahad celinaya wakhtigaagaan mashquulka inaad naga ogolaato inaad barnaamijka nagala qayb gasho bal ugu horeyntii haddii aan ku weydiiyo doorashada maxaa idinkaga qorsheysan sugidda amnigeeda
waa mahadsan tahay sahra sida horeba aad u sheegtay mar walba oo dal doorasho uu gelaya waxyaabaha marka hore xooga la saaro ayaa kowka ah sugista amniga doorashooyinka annagana ka soomaaliya ahaan walow ay tira ahaana yar tahay ma ahan markii koowaad oo doorasho aan qabano sida aan la socotaba waxaa jira guddi la yidhaahdo guddiga amniga doorashooyinka oo uu madax ka yahay gudoomiye u yahay taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sareeye gaas cabdi xasan maxamed xijaar oo keliya guddiga shaqadiisu ay tahay sugista amniga doorashooyinka intaanay dhicin inta doorashada socoto iyo marka doorashada lasoo afmeera kadib waa hagaag waxaa jirta in al-shabaab ay geysanayaan weeraro hadda shalayto ugu dambeysamiina dhulka lagu aasay waxaa kasii horreysood xasuusato hoteelka afriga weerarkii ka dhacay dad badan waxyaabaha weerarada al-shabaab ay geysanayaan waxay u eedeynayaan dhinaca kale xilligan oo mashquul lagu yahay siyaasadii oo inta badan amniyad amniga aan la siinayn ahmiyad marka maxay yihiin tallaabooyinkaad qaadaysaan wakhtigan walaashay waa mahadsan tahay sahra guddiga amniga doorashooyinku waa guddi heer qarano ah waxaa xubno ka ah dowladaha xubnaha kaa dowladda federaalka hay-adaha muhiimka waa doorashooyinka ay ku jiraan wasaaradda amniga maxay ahayde guddiga doorashooyinka hirgelinta doorashooyinka heer federaal iyo dhammaan hay-adaha institutionada kale muhiimka u ah guddigan sababta loo aasaasay ayaa ahayd sugista amniga doorashooyinka dee argaxisaduna waa runtaa oo mar walba qorshayaashooda iyo iyo iyo waxyaabaha ay soo qorshaystaan waxay ugu talagalaan dadka ku dhibaateeyaan ama carqarad ay ku abuuraan laakiin sida aad ka warqabto amay jiraan dadka kale oo ka warqabaa argixisada weeraradooda siday ahaa jireen hoos baa intii aada looga dhigay waxaana sabab u ah caburka ciidamada kala duwan ee xooga dalka iyo ciidanka ciidamada kale qaranka ciidamada qalabka sida jumhuuriyadda federaalka ay u geysanayaan iyo howlgallada oo la kordhiyo iyo argixisada ay hoosa dhigtay way jiraan dhacdooyin dhax laakiin recoobka ama statistiska aan hayno lamid maaha dhacdooyinku siday u dhici jireen waxaa kaloo xusid mudan oo rabaa inaan kugu daro twenty sixteen ama laba kun lix iyo toban doorashadii tan ka horreysa magaalada muqdisho aan ku qabanay guddiga amniga doorashooyinka ayaa ka shaqeynayay qaraxyaduna intaanan ka badnaayeen marka masurtageli karin argixisada inay goobaha doorashada hadda hadda tii lix iyo tobankii kama hadlayno tan haatan ayaan ka hadlaynaa tii labadii kun iyo lix iyo tobankii ma joogno marka ahmiyadda iyo tallaabooyinkaad qaadaysaan ayaa barnaamijka badi uu ku saabsanaan doonaa wakhtigan doorasho bal dhegeystaha ugu horeeya barnaamijkan maadaama dhegeystayaal ay qeyb ka yihiin ayaan jeclaan lahaa inaan fursadda siiyo soo dhowo walaal magacaa ku bilow
bismilah alxamdulilah magacaygu waa codkaaga uu hooseeyaa fadlan
bismillahi alxamdulilah rabbi alcaalamiin magacaygu waa cabdiqaadir yuusuf cilmi waxaan joogaa magaalada beledweyne xarunka gobolka hiiraan haddii aan weydiiyo afay wasalaamaya horta idaacadda c o eda iyo afhayeenkaba aad iyo aadaan umahad idigu mahad celinayaa mahad celin kadib haddii aan weydiiyo afhayeenka laba su-aalood aan rabaa inaan weydiiyo kow waxau yiri doorasha iyo amnigeeda hadda doorashada soomaaliya in la qabanayo ogna waa dhib badan tahay doorashadan doorashadii ka horeysana waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho waan ognahay hal magaalo ayaa lagu qabtay haddana waxaa la yidhi laba magaalo ayaa lagu qabanayaa waxa maamul goboleed kasto dalka ka jiro iyo maamul goboleedyada dalka ka jiro iyo dawladda dhexe inaysan maaragtay wada shaqayntooda siday tahay waa ognahay marka maga- la- maamul goboleed kasta laba magaalo lagu qabanayaa sanadkii hore haddii hal magaalo ay haddana ay laba magaalo tahay way ciidamada boolisku ay ku sugi doonaan amniga anagoo wada og ayadoo magaalada caasimada muqdisho ayadoo ciidanka booliska lagu wada sugan yahay maalin walba uu qarax ka dhacayo su-aasha kaloon weyd- aan raba inaan weydiiyo afhayeenka waxa weeyaan aniga waxay ila tahay shaksiyan dawladda soomaaliya in hadda waktigii doorashada la rabtay la rabay inay kadib dhacday marka siday suuragal ku noqonaysaa inta mar labaad laysu yimaado in maaragtahay wadanka ay doorasho laba doorasho laysku afgaso ay ka dhacdo sidoo layskala jiidanayaan ognahay hadda waata su-aashaada waxay ku salaysan tahay doorasho siday ku dhici kartaa miya ax- amniga waxaanan ahayn waay ha waa tahay een, Ah.
waxaan jeclaan lahaa inaan qodobka amniga u dayno marka een, maadaama mawduuca wax kale uu nala geli karo dad kaleeto dhegeystayaal naqadadka ay ku jiraan marka een, maxaad ka weydiin lahayd dhinaca amniga ama aragti ahaan aad ku dari lahayd
aniga horta amniga waaba waaba weydiiyo su-aashayda koowaad waxay ahayd in maadaama sanadkii hore doorashadu hal magaalo ay ka dhacday oon oon ognahay in magaalada muqdisho keliya ay ka dhacday haddana laaba laba magaalo layidhi wada shaqaynta em, ciidanka booliska soomaali dawladda dhexe iyo hirshabeellena dawladda dhexe iyo iyo maamul goboleedyadana aan ognahay meesha Mhm.
maraysa Mhm.
hadda siday ku suuro geli kartaa ay kula jaan qaadi karaan ciidanka booliska federaalka iyo ka maamul goboleedyadu anagoo og xaalkooda meeshuu marayo waata afhayeenka su-aasha koowaad aan weydiina waa su-aal aada u fiican waaye labaadna waxay aan aan u dayno dhegeystayaasha kaleeto su-aalaha intooda badan een, su-aashaas ayaa muhiim ah maadaama maamul goboleedyada iyo dowladii dhexe xiriirkooda wada shaqeyneed qaar ka mid a dhammaantood ma wada ahaa shanta laba ka mid a ayay dowladda wakhtigan wada shaqeyn rasmiya dhex oolin ama ama ay ka dhexeysaaba xurgufta siyaasadeed sidee ayay suuragal ku noqonaysaa dowladii dhexe ciidamadoodii booliiska inay amnigii si guud u wada sugi karaan ama ay tale uga geysan karaan xataa
waa mahadsan tahay sahra cabdiqaadir yuusuf muumin oo marweyne ka soo hadlayana sidoo kale aada u mahadsan yahay aan iga mahadcelina su-aashiisa adigaaba sii durxulay oo su-aalaha eh, maadaama guddiga amniga doorashooyinka anaga waxaan keliya eh, ka hadli karnaa wixii amniga ku saabsan marka in doorashada laga dildhacay su-aasha waxaan u deenayaa eh, Xiriirkiina- doorashooyinka iyo cidda kale xiriirkiina xiriirkiina wada shaqeyna amniga
waa u imaanayaa Eh, xiriirkeena amniga ku saabsan anagu eh, siyaasadda kuma dhegnihin shaqadeena waa amniga Eh, ha- amniga dhankiisana xiriir wanaagsan oo qurux badan ayaa nagala dhexeeya dowladaha xubnaanka ah, dowladda federaalka ah. Eh, de markii dhanka siyaasadda laga tago oo doorashada la yidhaahdana eh, de cid walba waajib baa ka saaran markii doorashada muhiimadda ugu weyn amnigeeda loo sugayaa maaha siyaasada waa dadka meesha isugu imaanaya ee ama noqon lahaa ergada doorashadaas ka qayb qaadanaysa ama howlwadeennada ama mas-uuliyiinta kale musharaxiinta la dooranayo marka eh, amniga waa ka wada shaqeynaa oo guddiga aan hadda kuu sheegay guddiga amniga doorashooyinka waxaa xubno ka ah eh, dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka dhammaantood xubnay ka yihiin taliyaasha booliiska dowlad goboleedyada ee gudoomiyaha guddiga amniga doorashooyinka ah iyo ciidamada kaleeto xubnay ka wada yihiin marka waa arrin joonti ah waa shaqo joonti ah oo wadaag ah oo laga wada qayb qaadanayo horaan usoo tijaabinay waxaa kaloo maxay kugu darayaa sugistan amniga doorashooyinka qorshaheedu ma bilaaban sanadkan iyo maanta iyo kow iyo tobankii september oo isbedelada siyaasadeed ay yimaadeen ka hor ayaa qorshayaashan soo socdeen marka eh, wax bilaawa ma ahan democratic coverageka marka doorashada ahayd qorshayaashii nooga yaalaan bedelnay oo mar walba siyaasadda lakaan qaadnaa in ay isu bedesho marka aada diyaargarow fiican oo quman oo qurux badan ayaan ka galnay diyaar baanu nahay ilahay idinkiisana waxaan rajeynayna in ilaahay nagu guuleeyo oo oo wax dhibaato ah amniga qalka ku aysan imaanin dhanka xiriirkana xiriir wanaagsan oo qurux badan aan ka leenahay dhammaan dowladaha xubnaanka ah dowladda federaalka waa tahay saan hore kugu sheego barnaamijkan inta badan fursadaha waxaan siinaa dhegeystayaasha dhegeysta ayaa haatan naqadka ku jira dhinaca magaalada muqdisho soo dhowow magacaa ku bilow iyo aragtidaada walaal
waa mahadsan tahay saaro aniga magacayga waxaa la yihahdaa cabdigashaan ciyaal waxaan ku jiraa dadka shacabka ah ee ee barnaamijkan xiiseenaya kuna sugan magaalada muqdisho waxaan rabaa inaan afhayeenka weydiiyo ciwaanka barnaamijku bacdanaa uu yahay doorashooyinka iyo amniga waxaan rabaa inaan weydiiyo afhayeenka ee muwaadinka soomaaliyeeda odaynaya kasoo koow xuquuqda asaasiga ah ee amni ee uu leeyahay haddana marka laga hadlayo marxaladan gaarka ah ee codbixinta iyo doorashooyinka wuxuu u baahan yahay laba marxaladood oo waaweyn oo amni inuu inuu inuu helo mid waa xilliga uu afka bixinayo iyo goobta uu ku bixinayo siduu badqab ugu heliyaa midna waa marka uu codkiisa dhiibto ama uu codeeyo oo uu ku laabto deegaankisi iyo gurigiisii inuu bad qabo amni ku xiro iyadoo la tixgelinaya marxaladda amni ee dalka ka jirta marka waxaa raba inaan rayeenka weydiiyo anoon kulahayn si detaila u bixiy bacdana public ay tahay laga yaabo xogta amnigu mararka qaarna ay daxsoonaanta ku wanaagsan tahay laakiin waa maxay istraatiijiyadaha la taaban kara ee kow iyo laba la oran karo ee muwaadiniinta soomaaliyeed gaar ahaan kuwa codaynaya iyo kuwa codbixinta banaynaya labadaba lagu qancin karo oo dawladda u qorshaysan laguna sugayo labadaas heer ee amni ay muwaadiniintu leeyihiin waa haddii doorasho qof iyo cod ay dhacdo xitaa hadday midda dadban dhacdo kuwa codaynaya ergadaah cod amni bay u baahan yihiin markay codaynayaanna amni bay u baahan yihiin goortay ku codaynayaanna amni bay u baahan yihiin markay laabtaanna amni bay u baahan yihiin sida hore u dhacdayba ergo fara badan wamawabawda keliya ay tahay waa tahay afhayeen mar kale aada umahadsan tahay sahra walaalka su-aasha soo jeediyey iyo cabdi gaashaana waa uga mahad celinayaa sidaan horeba u sheegay qorshaha amniga doorashooyinka wuxuu soo socday labadii sana u dambeysay sababta aanay muddo intaa dheer u sameyneynay qorshaha amniga doorashooyinkana waxay ahayd waxaa jiray ka horreeyay qorsheena sameyntiisa ataa daraasaday loogu horgelayay dee tii hore wixii dhacay oo kaleta inayna mar kale ka dhicin marka qorsho liidle ah oo hadda siduu cabdiga hore u sheegay aan munaasib ku ahayn aan ka sheekeeyo ayaa uga diyaarsan oo aan uga gaashaamanayno ilaa xad inaysan dhicin wixii hore u dhacay ama wax ka duwan oo kala horgaasyada ku fikarta aysan dhicin ama kala madaaqin marka laga hadlayo principally saddex qolada ugu muhiimsanaanaysa oo doorashada ka hor waxaa raba diyaargarowga in la galo inta doorashada socoto sida doorashooka loo sugi lahaa iyo doorashada kadib amnigiisa loo sugi lahaa marka qorshaheenu saddexdaasuu ku beedgaraysan yahay xilligeeda markii la gaaro ayaanan dadka la wadaagi doonaa sida dadka ku lugta yeelanaya marka waxaan idin sheegi karaa aan rabaa in la caddeeyo officially in uu jiro qorshe muddo dheer soo socday oo daraasadihiisa wato oo natiijadiisa wata aan boqol kiiba boqol ku qarsoonaa inaysan dhici doonin wixii hore u dhacay waa tahay waad mahadsan tahay waxaan filaya cabdigaashaan inuu ku qancay jawaabta su-aashaad cabdigaashaan waad mahadsanta adiga aada aada aada umahadsantahi su-aasha koowaad waxay tahay afhayeena maalin kasta haddii magaalada qarax ka dhaco qarixuna uu noqdo wax isjoogto eh magaaladina ay xiran tahay qaraxani intuu usoo maraa magaaladu meelaha muhiimka ah ama hoteelada ama xarumaha dawladda intuu kasoo gaaraa qaraxan su-aasheeda labaad waxay tahay maadaama sidaa ogahay anigu horta waxay dhalay sarkaal boliisa oo dawladda u shaqeeyo sidaan ogaana waxay ahayd saraakiisha ciidamada in lagu keeno wax la yidhaahdo qabiil ama wax lamid e marka sidee lagula xisaabtami karaa qof xildhibaan keenay ama mas-uul qaran keenay amnigu hadduu noqdo wax layskugu danaynayo inuu ay noqoto wax qof loogu danaynayo sidee amniga magaalada muqdisho lagu sugi karaa waa hagaag dhegeystahaasi sarkaalka booliiska u dhalay waxaan maadaama amni aan ka hadleyno wax ka baxsan doorashadii iyo amnigana ay tahay laakiin haddana dhinaca kale haddaad u jawaabto fursadan aawadeed waa mahadsantahay sahra cabdiqaadir oo jerman naga soo waxayana isla saas oo kale aada u mahadsanyahay qofka muwaadinkaana xaq buu leeyahay inuu dalkiisa la gufto oo uu atlista wixii uu dareemo la wadaago diyaar baana unahay taladiisa iyo tusaaladiisana wixii ka munaasiba shaqada ka quseeya waa ka qaadanayna haddaan isku dayo in aan su-aashiisa ka jawaabo haddaba cabdiqaadirow walaaw amniga waa la sugaa magaalada horumarada iyo dhaqaaqa iyo quruxda ka muuqataa waxay ku timid geesiyaasha ciidamada qalabka soo jamuuriyadda federaalk oo naftooda u huray inay argagixisadu soo gaareen oo oo aysan u ogolaan argaxiso uma ogolaatay in dhadhaaqa yar iyo iftiinka magaalada ka socda xataa inuu sii jiro raalli kama ahan marka intaan bu waxaan kusoo gaarnay nafhurnimo iyo shaqo iyo dadaaladii inta kale o dhimanna waa socdaan waxaanan ballan qaadayna ilahay idinkiis anagoo kaashanayna kaalmaha ilaahay in aan inta yar ee dhacdhacdana aan dadka ka ciribtiri doono oo aysan dib dambe karaxyo iyo dhibaatooyin argagixisada bulshada uga geysan inta hadda aan wadnaba waxay ku yimaadeen dadaalo iyo iyo iyo kaalmada iyo kala saarashada ilaahay iyo takasusaad iyo iyo tababaro ciidanka la siiyey ayay intaanba ku yimaadeen dadaaladiina waa socdaan waxaan rajeynayna inta dhaman inaga gudbi doono ilahay la geysto waa hagaag dhegeystahaasi aada ayuu u mahadsan yahay ee nagala soo xiriiray dalka jarmalka su-aashiisana waa filaya in jawaabteeda aad siisay bal dhegeystaha xiga aan eegno iyo dhinaca kenya ma ila socotaa walaal
waan kula socdaa maasha allah waad mahadsan tahay adiga yeedo cabdullah dawladda muqdisho joogta waxaan rabnay oon usoo jeedinaynaa horta amnigu waa waxa ugu muhiimsan ee nolosha bini aadmigu ay ku suurta gasho ma jirto nolol haddii aysan amni jirin hay-adaha amniga waxaan usoo jeedinaynaa magaalada muqdisho markii aan ka hadlayno ama dalka guud ahaan dalka guud ahaan waxyaabaha la dhisanayo o dhan lama gaari karo haddii aan la helin amni muqdisho waxaan isdhihi lahaa waxaan dhihi lahaa toddobaatan iyo laba isgoys oo magaalada muqdisho ku taalo magacay waa cabdicasiis daaciye toddobaatan iyo laba isgoys oo magaalada muqdisho ku taala intaa hadda aan tirakoobkeeda hayno keliya miyay booliiska soomaaliyeed hay-adaha amnigu miyay sugi kari waayeen oo maalin walba maxaan ku dhahaa indhihii dadka iyo aqoon-yahankii iyo dadkii ma garanaysaa birmageydadaha ay maalin walba ku baaba-ahayaan iyadoo uu jiro magac booliis soomaaliyeed uu jiro oo ma garanaysaa muuqdo oo astaamo wato oo ma garanaysaa dawlad magaceedna uu jiro intaa keliya afhayeenka booliiska waxaan weydiinaya intaa keliya ma sugi waaye toddobaatan iyo laba iskuus oo magaalada muqdisho ah oo kuwa ugu muhiimsana wixii ku darsamay hadda ma garan kara anigu laakiin intii aan garan karay waa intaas intaa ma sugi waayeen afhayeenka booliiska iyo ciidanka booliiska soomaaliyeed ee maanta maxaan ku dhahaa maalin walba ciidan baa la qoraa maalin walba waxbaa tababar laga bixinaya difca koobaad baa baxday difca labaad baa soo baxday marka waxaasoo dhanu ma waxaa weeye maxaan ku dhahaa halbacaad lagu dhisay intaa keliya ma ku filaan waayen aada iyo aad baa umahadsantihiin dhegeystayaasha iyo idaacadda gaaciye waad mahadsan tahay inkastoo su-aashaada ay ka baxday arrintii ku salaysneed doorashada iyo amnigeeda haddana maadaama amniga aad ka hadlayso waxaan siinayaa inuu kuu jawaabo afhayeenka
gaaciye cabdicasiis gaaciye aada umahadsan tahay walaalkaygana xaq baad u leedahayna su-aalaha amniga ku saabsan ayaadna weydiinaysa inaan kaaga jawaabno si munaasib ah oo weliba wax ool ah cabdicasiisow ummadda soomaaliyeed iyo sahro waxaan rabnaa inaan gaarsiino horta dagaalka aan kula jirna argixisadu maahan dagaal iska caadi ah dagaalka argixisada waa waa waa sanadahan ugu adduunka kusoo kordhay wey waxaa la yidhahdaa waa antera war anterana dee waxay leeyihi saraakiishiskiida iyo micnihiisa loo maamulo loola dagaala argixisada arrintan hadda annaga nalkala hadlayo ciidanka buliska soomaaliya argixisiis uu leeyahay dagaalkan argixisada wuxuu ka jiraa syria wuxuu ka jiraa ciraaq qaraxidushaas uga dhacaan meel kastay qaraxidu ka dhacaan marka waa sababta aan u leenahay dadaaladeyna waan wadnaa laakiin atlist haddana ma gaarsiisanin halbeegii aan lehi lahayn waa soo ceri karnay shaqooyin fiicanaa socda haldalo fiicanaa socda meesha la marayo waktigii lasoo dhaafo waa la dhaamaa ayaa loo dhaamaa inkastoo weli ay jiraan howlgallada argixisada geysata laakiin haddana waxaan ku rajoweynahay waktiyada nagu soo foollo insha allah in la erib tiri doono waa anteera ma lahan midab waayo qofka argixisadahi ma jiro astaan oo umada uga duwan yahay diiniisa uga duwaneyn jinsiisa uga duwaneyn fakriisa wuxuusa uga duwaneyn muuqaaliisa uga duwaneyn xaqiigiisa uga duwan yahay waa fakr il community oo xambaarsan yahay oo keliya ah in liiga umada la daadiyo iyadoo irrigan religion iyo iyo iyo wax kale aan la kala gelinayn marka waa ontera astaarihiisa ay ka mid tahay in dhulka iyo qaraxyadu ay socdaan laakiin ilaa xad intaanba hadda waxaan kusoo gaarin maal iyo juhdi ay ciidamada bixiyeen oo saacad kasta iyo maalin kasta loola jiro in la taakala galayo argixisada inta dhamana ilahiisu anagoo kaashanayna shacabka masrafta leh waxaan rajeynayna aan soo afjarno insha allah hadda marka maxaa idiin qorshaysan oo ilaa iyo haatan tallaabooyinka aad qaadaysaan aada wax nagala wadaagi kartaa ama waxyaabaha aad ku diyaar garowdeen ilaa iyo haatan oo muuqda waayo xilli kastaa la dhihi karaa doorashada waa la qabanayaa marka idinka maxaa ilaa iyo haatan aada haysaan saara aada u mahadsan tahay waxa aan si waadax ah kaaga sheegi karo waxay tahay amniga doorashooyinku sidaan horaba dhowr jeer hore u sheegay wuxuu noo soo socday muddo ilaa labadii sano udambeysay waxaan weyna qorshayaal amniga doorashooyinka ah markii hore maxii ka horreeyey toddoba iyo tobankii september waa la socotaa oo doorashadu weji kale ayay lahayd dabayaaqadii sanadka haddaan soo dhaafnay wixii ka horreeyay bartamihiisiina weji kaley lahayd oo doorashadu waxay u ekeyd inay noqon doonto universal suffrage ama qof iyo cod ah marka qorshayaashii qof iyo codka ahaa oo meel fiican noo marayo ayaa siyaasadii iyo jangoyadii siyaasadeed isbedeshay oo loo bedelay doorashada marka iyadana qorshayaashiidan ka diyaarsanay failah alxamdu tii hore u dhacday ayaan lesson rentigeedii haysanaa oo aan dib u raacnay afkaaraha iyo baraasiraha laga sameeyey kan iyo sida noqon doontay amniga sidii loo sameyn lahaana waa no diyaar waxaan rabaa inaan ku sheego saddex afar shir ayaa guddiga amniga isugu yimaadeen magaalada muqdisho oo dhammaan xubin kasta oo haylaha muhiimka ah guddiga amniga doorashooyinka lagu wada casuumo laga soo qayb galay waxainta la isu soo bandhigayo oo laistufsinayo waxay ahaayeen amniga doorashooyinka iyo sidai ay ku dhici lahaayeen iyo shuruucda iyo strategiska ama xeeladaha amni ee nooga diyaarsan marka waxaan kuu sheegi karaa adiga iyo ummadda soomaalida midaysanaysa in qorshe faahfaahsan oo waadax ah oo doorashada naga soo foodno oo nooga dhigayna waxaa kaloo rabaa inaan intaa ku daro in aynan dhanka siyaasadda wax reeda ku lahayn oo aynan dhigi karin doorashada la qabanaa ama laba qabanayo keliya waxaan ku jaango-aan mahay xilliga siyaasiyiintu ay ku heshiiyaan in doorashada dalka laga qabto ayaan diyaar mahayn amnigeeda sugno innagaana ciidanka boliiska soomaaliyeed oo gudoomiyaha guddiga amniga doorashooyinka iyo keliyisa ciidanka boliiska ayaa qaadanaya mas-uuliyadda koowaad ee sugista amniga doorashooyinka iyadoo dhammaan si jointry ay qaybiga yihiin ciidamada kale qalabka sida jamhuuriyadda federaalk iyo hay-adaha kale muhiimka u ah amniga doorashooyinka waxaana ballan qaadayna insha allah in doorashadaasi aan ilaahay nagu ceedeynin oon qorshayaasheena iyo anagoo ilaahay kaashanayna aan ummadda soomaaliyeed u soo bandhigno doorasho oo amnigeeda la sugay oo si ammaana ku dhacday aada iyo aad ayaan wakhtigaaga kaaga mahad celinayaa ee sadiiq doodisho afhayeen marka waxaan rajeynayaa adigii dhegeystayaashaba wakhtiga barnaamijkan aadan la qayb qaadateen inaan idinkugu mahad celino adigaa mudan sidaasoo kale waa kaaga mahad celinaa saare cabdi axmed iyo dhammaan baadisiya we kaasi waxa uu ahaa afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed gaashaan leh sadiiq doodisho oo iiga warramayay sida loogu diyaargaroobayo doorasho amnigeeda la sugo barnaamijkana guud ahaan waxa uu ku saabsanaa doorashada iyo amniga sida loo sugi karo iyadoo weerarada al-shabaab meelaha qaarkood xilliyada ay geysanayaan ay yihiin kuwo muuqda oo khatar gelin kara amniga doorashada barnaamijkii wicitaanka dhagaystahana waa naga intaas waxaan u mahad celinayaa martidii barnaamijka ka qayb gashay iyo dhegaystayaashii qaybta ka ahaaba intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo